sabuuradii cutubka boqol iyo koob iyo tobnaad rabbiga ammaana qalbigayga oo dhan ayaa rabbiga ugaga mahadniqi doona guddiga kuwa quuman dhexdiisa iyo ururka dhexdiisaba shuqullada rabbigu way waaweyn yihiin oo waxaan doon doonaa kuwa ku faraxsan oo dhan shuqulkiisu waa sharaf iyo haybad oo xaqnimadiisuna weligeedba way waartaa wuxuu ka dhigay in lasii xasuusto shuqulladiisa yaab ka badan rabbigu waa nimco midhan oo waxaa ka buuxda raxmad wuxuu cunto siiyey kuwa isaga ka cabsada oo weligiisna wuxuu xasuusan doonaa axdigiisii wuxuu dadkiisa tusay xooggii shuqulladiisa markii uu iyaga siiyey quruumaha dhaxalkoodii shuqullada gacmihiisu waa run iyo gersoorid oo amaradiisa oo dhammuna waa hubaal way sii adag yihiin weligood iyo weligoodba oo waxaa lagu sameeyey run iyo qummanaan wuxuu dadkiisa u soo diray furasho oo wuxuu amray in axdigiisu aado mid weligiisba waara magiciisu waa quduus waana mid laga cabsado rabbiga ka cabsashadiisu waa bilowga xigmadda kuwa sidaas yeela oo dhammu waxay leeyihiin waxgarasho wanaagsan ammaantiisu way waartaa weligeedba